raxiim walaal aad baa mahadsan tahay waa waxa weye su-aal fiican wadada ceel daahir ceel gaabo madaxweynaha dowladda puntland wuxuu magacaabay soddon iyo labaatan xubnood oo guddi ah oo ka kooban ganacsatada culimaagudiinka golayaasha dowladda iyo hay-adda wadooyinka guddigaas waxay soo diyaariyeen qorsho dhaqaale loogu helayo wadadaas oo qorshihiina golaha wasiirada waa baas gareeyeen golaha baarlamaankuna waa baas gareeyeen dabadeedna waxaa la ururiyey lacag lacagtii la ururiyey guddigu wuxuu go-aamiyey in qalab laga soo bixiyo qalabkii waa la soo gaday waxaan jecel lahay haddii aan laydno uwaarka kugu horeeya ee sanadkan in shaqadii waddadaasi bilaabato injineeraha loo diray assessmentiga gacanta lagu hayaa qalabkiina waa soo raran yahay ilaah idankiis waddadaas meel fiican bay hawsheeda maraysaa abril ilaa iyo march inay bilaabataan rajeynayna ilaah idankiis waxyaabaha faraha lagu hayo aad sheegtay qaarkood in qalab laga soo bixinayo masliyada way ku filnaanayaan mise waxaa loo baahnaan karaa dadaallo kale oo fara badan walaal dadaallo kale oo fara badan baa loo baahnaanayaa qalabkala soo gaday hadda waa hal sad oo waxa weeye shay walba hal xabaa laga soo gaday way xumaan ka dhaa waxaanu ku talagelaynaa ugu yaraan shay walba laga xabo ilaa saddex xabo inaan ka helno dabadeedna aanu shaqada ku bilowno ilaah idankiisa waxaad tahay injineer ama mas-uul qabiil u leh arrimaha socda marka haddaad qiyaasto marka ay bilaabato waqti intee leeg bay qaadanaysaa baad leedahay walaalow ceelgaabo iyo ceel daahir waa laba boqol iyo labaatan kilomitr waxaan wax ku dhisaynaana waa nidaamkii isku tashiga dowladda puntland iyo shacabkooda ay isku tashanayeen kaabayaasha dhaqaalaha dalkana lagu horumarinayay marka waxa aanu ku tashanaynaa waa xoolaha xerada noogu jira iyo jeebkayaga dal iyo dibad kaloo wax ka sugaynaana ma jirto aan ilaahay ahayn waxaan rajeynayaa haddii allaha awooda la ogolaado in muddo qariiba hawsha kusugo howlaha dawladdu ay waddo ee la xidhiira horumarinta ama gobolada ama degmooyinka intaba wadooyinka iyo aad bay isu soo tarayaan waxaa kaloo jira gobolka gardafuo in deegaano fogfog aan la gaari jirin oo wadooyinku ay aad u xumaayeen in shaqooyin ay ka socdaan maxaa nooga biirin karaa walaala gobolka gardafu saddex goobood ayaa shada ka socotaa roobkii duufaanta watay ee dawaanahan ka da-ay gobolkaas ayaa waxay waxyeeleeyeen wadada keliya halbolaha u ahayd dadka ugu badan ee gobolka ku nool ay wax u mari jireen la fogarayo wadadaas dayactir baa ka bilowday shalay ayaa injineerka waaxda dayactirka wadooyinka u qaabilsan injineer cabdiqani iyo mukhtaar ay soo dhagax dhigeen waxaan rajeynaynaa toddobiiyo toban kilomitr ee waddadaa ugu xun in wax laga qabto dabadeedna hay-adda wadooyinku ay gudagasho sidii dhulka buuraleyda ah ee gobolka ku yaala wax looga qaban lahaa daaladmo laba jaan oo ku yaala xaabo iyo muxuu ahay toolatuulada la yidhaahdo gaalkii xaabo iyo gobolka gardafu labadaa jaan bay shaqa ka socota waa jaamada dadku ay isku gudbaan oo in badan dadku ay ku xanimi jireen
inkastoo horey dhowr jeer ku weydiinay haddana cabdi nuur wadada gaalkacyo garoowe udhexaysa dhowr jeer ba lasoo hadal qaaday iyada ka waran wadada garoowe gaalkacyo waxa weeye waxaa socda diyaar garowgii mashaariicda waaweyn big scale projectiga la yidhaahdo mashaariicda skalekoodu ballaaran yahay waxay u baahan yihiin diyaar garow ka badan kuwa mashaariicda small scale projectiga ah oo mashaariicda yaryar ay u baahan yihiin waxaa hadda gacanta lagu hayaa fanner documentigii insha allah waxaan rajeynaynaa shan labaatanka february inaan shaacinno tartankii waddadaa kadmanaya ee dhisi doona shan labaatanka bisha marchna inaan furnaan rabnaa haddii allah awoodana ogolaado marka waxaan rajeynaynaa abril in la yaqaano kadmaniga ku guulaysta waddadaa dhismaheeda ilaa idankiis shaqadaasna la bilaabo cabdinu aad baa mahadsan tahay su-aasha u dambayso aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka laga soo tago inaad tahay gudoomiyaha hayadda wadooyinka puntland b h a waxaa jira inaad qayb ka ahayd guddigii horumarinta gaalkacyo marka waxaa jira xarumo badan oo aan lala wareegin oo weli aan dowladda gacanta ugu jirin arrinkaas faraha laga qaaday mise hawsheedu way soctaa walaal guddiga horumarinta degmada gaalkacyo ee madaxweynuhu magacaabay xubin baan ka ahaa waxaana qaabilsanaa anigu dhinaca kaadayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka su-aasha waxaa ficnaan lahayd wasiirka walaha guud ee guddoomiyaha iyaga ah inaad weydiisid waxaan aaminsanahay inta badan haddaan su-aasha dhex galo inta badan in lala wareegay xarumihii dowladda ee qorshaysnaa iyo kuwo kale oo badanba waxaanu shaacinay markii u horreysayba afartan iyo saddex xarumood waxaana loo wareeginay afartan iyo sagaal xarumood waa laga yaabaa xarun iyo labo duufo gaara loo sheegay inay jiraan